bismillahi raxmaan raxiim horta subax wanaagsan baan idin leeyahay shirka garowe ka qabsoomay wuxuu ahaa shir aada iyo aada muhiim u ah warmurtiyeedkii kasoo baxayna waxaan la wadaagnay saxaafadda sidaad la socotaan shirkaasi wuxuu socday afar beri shirkaas waxaa markii hore noo furay madaxweyne ku-xigeenka dawladda puntland isagaana xalay noo soo xiray waxaana shirka ka qayb qaadanayay dawladda federaalka ah ee wasaaradda wasaafinta iyo dawladda federaalka ah iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah iyo gobolka banaadir oo mas-uuliyiin ka socotay ay nala joogeen waxaa kaloo shirka qayb ka ahaa saxafiyiin saxaafadda madaxa dhammaan iyo khuburo dhinaca saxaafadda ah oo adiladi ah waxaa nala socday oo isaguna shirka qayb ka ahaa xogayaha warfaafinta ee baarlamaanka oo guddiga baarlamaanka u qaabilsan dhinaca warfaafinta oo isaguna qayb ka ahaa marti sharaf kale marka sidaad warmurtiyeedka ka aragteen waxaan isleeyahay shirkaasi wuxuu ahaa waa shirkii ugu horeeyey oo maaragtay dawladda federaalka ah iyo dawladaha xubnaha kaa ay ku qabtaan meel kaba meel ka baxsan magaalada muqdisho waxaanu kusoo dhammaaday rajo fiican iyo afgarab fiican waxaana rajeynaynaa insha allahu tacaala in maaragtay halkaa hore looga sii socdo oo maaragtay dadaalka ay dawladda soomaaliyeed ay hogaaminayaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha xukuumaddu ay maaragtay dadaal ugu jiraan sidii ay nidaamka u ballaarin lahaayeen ee loo gaarsiin lahaa dowlad goboleedyada ay qeykata
waa taa mudane wasiir marka gabagabadii shirkan warmurtiyeed ayaa ka soo baxay oo dhowr qodob ka kooban maxaa ugu muhiimsanaa marka warmurtiyeedkaad soo saarteen
wallaahi warmurtiyeedku wuxuu ka koobnaa afar qodob shan qodob shantii qodob ee uu ka koobnaa dhammaan waa isku raacnay waana la isku afgartay dooda dheer kabacdi marka waxaanay ahaayeen un shanta qodob maaragtay wax khuseeya wasaaradaha warfaafinta iyo saxaafadda madaxa banaan marka waana la isku afgartay arrintaas si weyn baana loo soo wada dhaweeyey dhammaan dowlad goboleed iyo dowladda federaalka ah waa taa mudane wasiir marka shirkan afar maalin ayuu inkaga socday magaalada garowe ee caasimada puntland ee sidaa sheegtana waxaa ka qayb galaya mas-uuliyiin badan oo ka tirsan wasaaradda warfaafinta iyo bahda warfaafinta ee dowladda iyo sidoo kale dowlad goboleedyada iyo warbaahinada madaxa bannaan doodihii ugu wanaagsanaa ama waxyaabihii sida weyn looga dooday intii uu socday maxaa ka mid ahaa
wallahi waxaa kamid ahaa horta anshaxa saxaafaddaa kamid ahaa iyo afar qodob oo kale oo iyaguna muhiim ahaa iyo xeerkii saxaafadda isaga laftigiisa maaragtay ayaa isagana kamid ahaa oo halka uu maraayo la iska waraystay marka qodobo badan oo ay qodobadaas kamid yihiin baa kamid ahaa marka aada iyo aad waana la isku afgartay waxa weeyaan in hawsha halkaa laga sii wado maaragtay oo dadaalku halkaa kasii socdaana la isku afgartay
waa tahay mudane wasiir waxaa si weyn looga hadlay sida aad sheegtay anshaxa saxaafadda iyo sidoo kale wada shaqeynta warbaahinta qaranka iyo warbaahinada kale ee dowlad goboleedyada sidaan la soconay hore waxaa u jiray xiriir ka dhexeeyey warbaahinta dowladda iyo sidoo kale warbaahinada ee dowlad goboleedyada marka bal qaabka loo sii xoojinayo iyo qaabka laysaga kaashanayo in fariimo sax ah bulshada soomaaliyeed la gaarsiiyo bal inooga waran
wallahi arrimahani shantan qodob shan qodob oo aada iyo aada muhiim u ah bay ahaayeen waana la falanqeeyey ka dowlad federaal ahaan iyo ka dowlad maaragtay dowladaha xubnaha ka ah oo dhammaan wasiiradoodii ay joogeen ee qeyb ka ahaayeen iyo saxaafadda madaxa banaan iyo bulshada qeybaheeda kala duwan marka waxuu ahaa arrinkani waad garan kartaa shir socday afar maalmood iyo maaragtay waktiga uu qaatay iyo maaragtay qodobada laga soo saaray ee sida warmurtiyeedka aada aragteen ku xusan waa qodobo aada iyo aada muhiim u ah oo ummadda soomaaliyeed aan isleenahay wax badan bay u tari karaan
waataa marka sidaan ognahay shirkan horey wejigiisa koowaad waxaa loogu qabtay magaalada muqdisho haddana garow waxaa ka dhacay wejiga labaad ee shirkan oo isugu yimaadeen dhammaan warbaahinada dowladda iyo dowlad goboleedyada gobolka banaadir iyo warbaahinada madax bannaan marka ma waxaa jira wejiyo kale oo laysugu imaanayo shirkan
sidaan la socono amaba aad ogtihiin idinka laftigeenu ama aan hadda rababa inaan kuu sheego shirkan sidiisaba markii hore wuxuu ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya sanadkii hore waxaa la qorsheeyey sanad sanadkaas waxaa la qorsheeyey siduu uga dhici had magaaladu ka dhici lahaa inay tahay magaalada garowe oo hadda aan ku sugannahay oo shirku nooga qabsoomay waana markii ugu horreysay saan kuu sheegay oo maaragtay shir noocan oo kale banaanka ka dhaco magaalada muqdisho aan ahayn marka oo dhinaca wasaaradaha warfaafinta ah marka haddana waxaan qorshaynay in maaragtay uu sii socdo oo dowlad goboleedyada kale la gaarsiiyo oo sidii dowlad goboleedyadu ay isuu kala horreeyeen dhismayaashooda loo kala horreysiiyo maadaama oo ay puntland tahay maalinkii ugu horreeyey oo maaragtay dhismihiisa waqti hore la yegleelay amaba dowlad goboleedyada ugu horreeyey in laga dhiga iyaga kadibna ay martigeliyeen si weynada loogu soo dhaweeyey waxaan rajeynanaa sanadka soo socda insha allahu tacaala inuu ka dhil